أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo si toos uga dhegaysanaysaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin dowladda sacuudiga ah oo liiska dekadaheeda ku darsatay dekadaha berbera iyo jabuuti oo haatan ay gacanta ku hayso dowladda riddada ee imaaraadka carabta oo dagaal xooggan uu kala dhexeeyo sacuudiga barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo soo xidhay macallimiinta iyo ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada ceelbaraf ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe munaasabaddaas oo ay ka soo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaad caawa dhegaysan doontaan roobab xooggan oo fatahaado wata oo ku dhuftay qaybo ka mida dalka afganistaan kuwaas oo sababay geerida in ka badan konton ruux faahfaahinadii ugu dembeeyey iyo tirada oo sii badan karta ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka maamulka ashahadladirirka ee isku magacaabay jubbaland towbaddana u qabatay waraysi aan ka qaadnay ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a shilal gaadiid oo sababay khasaare nafeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka kenya xilli mid ka mida shilalkaasi uu galay mas-uul ka tirsan dowladda wararkii ugu dembeeyey ee khasaaraha rasmiga ah ayaad caawa ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda dabadhilifka ah ee sacuudi carabiya ayaa liiskeeda dekadaha ku darsatay dekadaha berbera iyo jabuuti oo haatan ay gacanta ku hayso dowladda riddada ee imaaraadka carabta oo dagaal xooggan uu kala dhexeeyo sacuudiga haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sacuudiga oo dekadihiisa ku xiraya dekado ay ka mid yihiin berbera iyo jabuuti dowladda sacuudiga ayaa dekadda berbera ku dartay liiska dekadaha muhiimka ah ee ay sida tooska ah ula macaamilayso ee caalamka kadib war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda maamulka dekadaha ee sacuudiga hay-addan sida ay wararku tibaaxayaan waxay bilowday adeegyo cusub oo badeexadaha caalamka lagu qaadayo kuwaas oo isku xiraya dekadaha sacuudiga iyo toddoba-iyo toban dekadood oo gobolka iyo caalamka ah oo ay ku jirto dekadda berbera tallaabadan ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay qorshe sacuudigu ku doonayo in uu noqdo xarun caalami ah oo saadka kaas oo ku xiran barnaamij ay ugu magacdareen fiishan labada kun iyo soddon waxaanay adeegyadan cusub ay isku xirayaan dekadaha sacuudiga iyo magaalooyinka waaweyn ee aasiya iyo dalal kale hay-addan waxay sheegtay in wadooyinkan loogu talagalay in lagu hagaajiyo dhaqdhaqaaqa xamuulka lagu yareeyo cadaadiska silsiladaha saadka laguna siiyo fursado badan dhoofiyayaasha iyo soo dejiyayaasha iyada oo la xoojinayo xiriirka wadooyinka ganacsiga ee muhiimka ah ee caalamka dekadda berbera oo lagu daray qorshahan uu sacuudigu diyaariyey ayaa ku taal gacanka cadmeed waxaanay u dhowdahay marinbiyoodka baabulmandab oo ah mid ka mid ah wadooyinka maraakiibta ugu mashquulka badan adduunka oo dhan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul kenyaan ah oo shil galay iyo dad badan oo ku le'day shil kale oo ka dhacay waddo mashquul badan wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen shilal baabuur oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mid ka mid ah shilalka oo si gaar ah uga dhacay tayta taveta oo ku teyrsan wadada mombasa ayaa waxaa galay gaari uu la socday agaasimaha guud ee dekedaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo kabtan william k ruto mas-uulkan kenyaanka ah ayaa shilka galay xilli uu la safrayey qoyskiisa qoraal maanta oo sabti ah uu soo saaray maamulka dekedaha ee dowladda kenya ayaa lagu xaqiijiyey dhacada waxaana inta la hubiyey ku dhintay gabar uu dhalay sarkaalkaasi halka inta kalena xarumo caafimaad la geeyey dhanka kale dad badan ayaa ku dhammaaday shil baabuur oo xalay ka dhacay waddo mashquul badan oo isku xirtaa magaalooyinka nairobi iyo nakuru ee dalka kenya shilkan oo ay ku dhinteen kow iyo toban qof ayaa yimid markii gaari ay saarnaayeen uu ku dhacay gaari xamuul ah oo marayay degmada gilgil ee ku teesan jidka mashquulka badan ee isku xira nairobi iyo nakuru taliyaha booliiska degmada gilgil oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay isla goobta ku nafwaayeen gaariga rakaabka ah ayuu sheegay in uu ku dhacay gaariga xamuulka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan lixdan ruux oo ku nafwaayey fatahaado ku dhuftay dalka afghanistaan wararka ka imaanaya dalka afghanistaan ayaa ku waramaya in daadad xoogan ay saacadihii lasoo dhaafay ku dhufteen qaar ka mid a gobolada dalkaasi kuwaasi oo sababay waxyeelo kala duwan afhayeenka imaarada islaamiga ah ee afghanistaan sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in tirada dadka ku dhintay daadadka ay hadda marayso lixdan iyo kow ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin boqol lix iyo toban kale daadadkan ayaa yimid kadib markii ay roobab mahiigaan ah ka da-een dalka waxaana ay sidoo kale sababeen burburka laba kun afar boqol afartan iyo siddeed guri taasi oo ay sii dheer tahay dhulbeereed badan oo baaba-ay iyo xoolo ku dhammaaday daadadka magaalooyinka ay daadadku saameeyeen waxaa ka mid ah kaabuul kaabisa barwaan banshiir baktiya baktika hoos zaabul meydaan wardeg ursjaan qoor baadqiis serbool samanjaan faaryaab baqlaan badakshaan kunaar iyo laqmaan imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa wadaa dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo dadka rayidka ah ee ay daadadku saameeyeen cabdiwahaab xubintiina caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah ayaa loo soo xiray macalimiinta iyo ardayda dugsiyada degmada ceelbaraf ee wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe dowladan oo diiradda lagu saarayay tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa loo soo xiray macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo qayb ah iyo ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka oo qayb kale ah waxaana dowladaasi ay socotay muddo lix bilood ah dowladan ayaa loogu magacdaray caalimkii weynaa allah u naxariiste sheekh nuur macalin cabdiraxmaan waxaana munaasabadii gabagabada ka soo qayb galay culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan oo ka dhacday masaajidka dabaqa ee degmada ceelbaraf ayaa lagu daahfuray bandhig ay samaynayeen macalimiintii dowladda tasxiixa loo soo xiray
ومثل ذا إن عار السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدا كأمنوا وإيمانا خذا ولازم السكون الصلا وصلا ووقفا وقفا بعد مد طولا أقسام لازم أقسام لازمين لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل
فإن بكلمة السكون اجتمع مع حرف ارتفاع وكلمي وقع أو في ثلاثه الحروف وجدا والمد والسوف حرفي بدا كلاهما مثاقل إن ادغما مخفف كل إذا لم يدغما ولازم الحرفي أول صور وجوده وفي ثمان انحصار أجمعها حروف كم عسى النقاص وعين ذو وجين والطول أخاص وما سوى الحرف ثلاثي الألف فمده متى تبيعي نضيف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي ضائع قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلوس أيما قطع كذا الشر خاتمة التحفة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ندوم بدا لذلها تاريخها بشرى لما يطيلها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا أخي الكريم
خير والحمد لله أود أن أسألك أسئلة في التجويد كيف ترى تفضل هات ما عندك ما حكم الشارع في علم التجويد التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين ما حد الإدغام لغة واصطلاحا أما لغة فهو إدخال الشيء في الشيء وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك حيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة كم حالة للميم ساكنة وما هي لا ثلاث حالات إدغام وإخفاء وإظهار ما هي اللام الشمسية هي الواقع بعدها أربعة عشر حرفا المجموعة في أوائل الكلم طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم تحسو أظن زر شريفا للكرم ما هو المد اللازم المخفف الكلمي هو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن نحو الآن كم حالة للراء وما هي لها ثلاث حالات وهي التفخيم والترغيغ وجواز الوجهين جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سابعة قد توسطت سماء العلا والعادل زهرا وكملا لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا فخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السير في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا لعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تهذلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى صفاتها جعر ورخ مستفيل مفاتح مصلاتة وضده فموسها فحاته شخص زكاة شديدها لفه أجد قض بكات وبين رخو وشديد الانعمى وسبع علو خوص ضاب ضد حصر وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقا وفر من لبه الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين والقالة القطب جد واللين واو وياء سوكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والروا بتكرير جعيل ولتفشي شين ضادا استطل dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa macali mursal oo ka mid ahaa marti sharaftii munaasabadda ka hadashay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مركب الله الرئيس وحن مهدنقنا الله سبحانه وتعالى نعموينك ونسي فرح بضن انت يرأي أنك حصوصا انت فرح بضن أنك بكريم حصوص تيذا nimooyinkaasna waxaa u nicmatu liimaan walislaam kadib waxaa mahad leh akhyaarta nabadoonnada ka soo shaqeeyay barnaamijkan asigaa ee cilmiga midka ugu sarreeya dugsiga waa qur-aanka kariimka waxaan secondary leeyahay dugsi sali primary and secondary dugsiga sare ee saxda ugu sarreeya waa qur-aanu kariim dowradaasoo socota muddo lix bilood ee haddana loogu magac daray caalimkii caabidkii zaa'idkii mujaahidka ee haddana xaafidul qur-aanka ahaa sheekh mumacl cabdiraxmaan allahu akbar sheekha ilaahi subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo waan u ducaynaynaa maclimiinay waxaad hesheen nicmaad weyn nicmooyinka allah uu dadka ku galladeystana inta badan ma fahmaan wadaad marka sheekaynaa wuxuu yidhi labada indhood oo keliya qofka leh nicmadeeda ma daraysado ilaa waxaa fahamsan midka hasha i leh sababtoo midka halka i leh haddii ishi laangeeda ama kaxar ama shax qashin ka galo hal ilna ou lahay ishi fiicneedna wax ka hadleeyaan ou qabto meeshaasay ugu dambaysaa wax arki maayo markaasuu leey alla midi kale haddaan lahaan lahay wuxuu tabayaa midda ka maqan marka maclimiinay nicmo aad u weynaa ilaahay idin siiyey firaaqadiinnina waa uga faa'iidaysateen intaad fadhideenna xasanaadka idiin socdaahu inta kuma dhoweyn man qara'a xarfa min kitaab illaahi falahu xasana walxasanatu bicashari amhaaliha warkaasna waxaa yidhi suubanaheeni maxamed sala allahu caleyh waali wasalam nabigeenna muxamed sala allahu calayh waaali wasalam wuxuu idinku tilmaamay ummadda degmada ceelbaraf joogta kuwa ugu khayrka badan inaad tihiin adinka iyo macallinkiina khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama nacmooyinkaas iyo ka fara badan iyo malaa'ig iyo sakiino iyo duco waa koobsateen ilaahi ha idin aqbalo adina waxaa la rabaa in laydinku intifaaco diinkii aad barateen oo qur-aana oo qiraa'adii nebi maxamed sidii qur-aanka ilaahay ugu soo dejiyey sala allahu calayh waali wasalam inaad ilmihii u bartaan ilmihiina ilmo qur-aan ay naqdaan sababtoo ah adduunye iyo aakhiro waxay ku dhammaystiran tahay waa diinka man camila saalixan min dakarin wa untha wahuwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون الله وين ساسولين وبرشد الدين القرآن كوهر لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عكسي اسكيهم ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى degmooyinka kale ee shabeellada dhexe iclaamka inay dhegaystaan waa dhici doontaa sida badan fursaddan qaaliga ilaahay ka barya inuu idin sahlo waa fursad aad u qaali ah in qiraa'ada iyo tajwiidkii lagu baranaayo axkaamtiisa iyo asoo dhammaystiran inaad ka masayrtaan oo u masayrtaan sidii aad u heli lahaydeen wilaayadana aad codsigaas u gudubsataan fursaddan hadda waxay ku soo hormartay degmada ceelbaraf ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaduna waa ay ka faa'iidaysatay oo waxaad arkayseenoo bandhig aad u qurux badnayd ayay ka heleen intaas iyo lix bilood wixii la baraayo inta inta lagu sheega maahine waa leeska soo gaaggaabshay maane haddii lees fasaxo hal macallin baa laga yaabaa inuu qoraxda ugu rido maujeedaa marka waa saas marka akhyaarta ka shaqaysay in allaale intii abaabulkeeda lahayd oo ay u sarraysay xarakatu shabaab mujaahidiin fursaddan qaaliga ee lagu diirsaday in aad sii laba laabtaan oo degmooyinka kale la geeyo ummadduna ay ka faa'iidaysato macallimiintuna waa ay ku bulaalayaan ilmuhuna qur-aan tajwiid leh hadda wadaadaa wuxuu ii sheegayay intaad qaadahayseen waxaan u tagoyn hargaysa waa u xeroobuu yidhi tajwiidkii ugoobaayo annaga laakiin annagoona u raadinin oo degmadeenna joogno oo cawadii xaafadeenna ku hoyayno maalinkiina duruusteenna qaadayno nacmo weyn waayo haa nacmo weyn waayo waa fursad aad qaali u ah wax ka khayr badanoo la sheegi lahay maanta waladii laa ilaaha kayrka ma jiraan marka mar walba allaanu mahadnaqaynaa uma in allaale intii ka shaqaysay macallimiintana jazaakum allahu khayran intii xasanaad aad ka hesheen iyo hadda kadib waxaad ka heli doontaanba ilaahay idinkuma qadiyo liibaan adduunyo mid aakhirana allah idinkugu daro nacmo aad u weyn waaye mid ka mid ah macallimiintii dowladda tasxiixa qur-aanka kariimka loogu soo xiray degmada ceelbaraf ayaa isaguna munaasabaddah kelimad ka jeediyey alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah allah subxaanah wa tacaala ayaa mahad iska leh alliya halkaan iskugu qaayo keenay allahaas ayaa mahadoodan u sugnaatay mahad aan la soo koobi karin oo dhammaad iyo bilowba lahayn mahaddaas alle bacdigeed waxaan u mahad celihaynaa martida kala duwan ee sharafta badan oo qiimaha badan oo noo timiday marxaban bikumaan leenahay soo dhowaada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa imaashadaad noo timideen miisaankiinna xasanaadka allah ku cusleeyo say-aadkiinnana allah ku dhaafo soo dhowaadaan leenahay intaas kadib waxaan ugu mahad celihaynaa mucallimiinta sharafta badan wax badan oo aan la soo koobi karin lix bilood halkaa noo fadhay ee intaas noo jilba xiray ee culumtii islaamkana baraayay iyo mucallimiinta ka qaadanaysay intaasna waa mahadsan yihiin aan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dulgoori allah ha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala waxay qabteenne waxay barteenna kuwi ku anfaca allah ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celihaynaa mucallimiintane halkaasaan uga gudbaa waxaan kaleeto uga mahad celihaynaa wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe oo ugu horeeyo sheikhu yuusuf oo u sabab ahay arrintaan inay dhacdo asigana mahadin ka gaartaan leenahay arrinkaas uu qabtay ilaahay subxaanah wa tacaala abaal allah ka siiyo waxaan kaleeto u mahad celihaynaa maktabu dacwa iyo jamciyatu qur-aan oo iiduna wax badan arrinkan soo daadihisay ilaahay subxaanah wa tacaala abaalkooda janno allah ka dhigaan leenahay arrinkay qabteenna ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka abaal mariyo waxaan kaleeto arrinka ugu dambeeya aan ku gabagabeeyi doonaa insha allahu tacaala odayaasha degmada ceelbaraf iyo culummada iyo dhammaan guud ahaan shacabka jooga shuyuuqan wa shabaaban rijaalan wa nisaa'an dhammaantoodna waa u mahad celihaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marti sharaftii munaasabadda ka soo qayb gashay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah waxgaradka deegaanka alxamdu lilah wاlhanaaءu lilah wاlsalaatu wاlsalaamu calaa rasuuli اllah qaala tacaala waratil اlqur'aana tartiila wqaala tacaala waratalnaahu tartiila ilaahayaa mahad iskale awalan nicmadiisu ay ka weynaatay kana badatay in tiro lagu koobo allahna ammaan iska leh ammaantiisu ay dhammaystiran tahay dhan walbo oo wax nuqsaan haba yaraatee aysan ku jirin intaa kadib waxaa mahadsan wilaayada islaamiga ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubteeda uu ku soo riday degmadan calbaraf inay wax la keeno iyo wax la ysu soo qaado wixii ugu khayrka badnay ugu sharafta badnay ugu qiimaha badnay ummadu ay ku qiimoobaysa hadday qabsato in ilaahay subxaanahu wa tacaala wilaayada islaamiga qulubteeda uu soo geliyey ee ay keentay waxaa kaloo mahadsan mucalimiinta qiimaha badan ee ummadda indhaheedii ah markii loo keenay qabsatay qaadatay akhrisatay ka faa'iidaysatay tasxiixa qur-aanka kariimka ah waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynhaynaa haddii aan nahay dadka ku nool degmadan qariyada ah in ilaahay nagu anfaco intaa kadib insha allah waqti waa iska cariiri marka waxaan yaroo dardaana moo raacsinaa wacdi iyo wax walba waa la sheegay marka kitaabkan ayaa uun sida culammada aan ka maqlayna kor lagu aadaa amba hoos lagu aadaa marka inaan khayrkaas khayr inaan u aragno oon aanan u arkin culays inaan fudayd u aragno khayr u aragno inaan ka faa'iidaysanno oon yacni mataqaanaa sii faafinno aan ay ka faa'iidaystaan siday fursaddaas u heleen inay uga faa'idaystaan ana mucallimiinta insha allah ka rajaynaynaa annaguna inaan yacni mataqaanaa kaabno oon ka faa'iidaysanaan rajaynaynaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu faysal mahad soomaali oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa ayaa la kulmay qaar ka mid ah macallimiintii iyo ardaydii dowladda tasxiixa qur-aanka kariimka ah loogu soo xidhay degmada ceelbaraf waa hagaag dhegaystayaal waxaa soo dhammaatay xafladdii loo qabanayey ee ardaydii iyo macallimiintii ka faa'iidaysanayey dowladii loogu magacdaray ee ilaah u naxariistay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan markanna waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah ee ardaydii kala duwanayd ee macallimiinta iyo ardayda isugu jiray ee muddada lixda bilood ah dowladaasi ka faa'iidaysanayay ugu horrayn salaamu calaykum halka aad joogto iyo magacaaga alaykum salaam magacayga waxaa yihahdaa ibraahim macalin barre waxaan joogaa halkii dowladii ka dhacday ee degmada ceelbaraf waxa waaye si fiican ka waran dareenkaaga dowraha soo dhammaysatay muddo lix bilood ah maxaa ku baranaysay waxaan ku baranayay qur-aanka kariimka ah tasixiisa waxa waaye sidii maasha allah sidii la noogu soo dhammaatay amni ikhtiraar waa naga faa'iidaysanay meeqa soconaysa waxay soconaysay muddo lix bilooda haye lix bilood ka hor iyo kadib maxaa dareemaysaa maasha allah lix bilood ka hor waxaa waaye waa qur-aanka tasxiisa maanan haynin haddana waxaa waaye nin qur-aanka tasxiisa hayo waxaan naqday maasha allah isku filnaaday maasha allah maxaa rajaynaysaa marka waxaan rajaynayaa inaan waxaan bartay inta kusii gudbiyo oo aan ummadda sii gaarsiiyo saasaan rajayna insha allah maasha allah jazaak allah khair soo dhowow adna magacaaga iyo halka aad joogno waan dhowahay waxaan joogaa degmada ceelbaraf magacayga mahad muxudiin nacsawow lix bilood waxaan baranayay qur-aanka kariimka ah tasxiixiisa iyo culumta
kawaran marka farqiga kuu dhexeeya shalay maanta wallahi isbeddel weyn maxaa ka mid ah isbeddelkaas isbeddelkaas waxaa ka mid a lix bilood ka hor waxa waaye qur-aanka waan uun iska akhri jira mooyaane xukun ku jirana maanan aqaanin tasxiixna maanan hayni marka lix bilood kadibna maanta alxamdulilaah shucuurkayga lama soo koobi karo rajadii waxay tahay maanta waxaan bartay inaan ummadda u gudbiyo insha allahu tacaala
waa hagaag dhegaystayaal la kulanka macallimiinta iyo ardayda ayaan weli ku guda jirnaa markana mid ka mid ah macallimiintii dowladda ka faa'iidaystay ayaa la kulmi doona asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barkatu tar cabdulaahi jimcaale layidhaha waxaan joogaa degmada ceelbaraf waxaan ka mid ahay ardadii wax ka baranaysay muddada lix bilood ah degmada ceelbaraf wax ku baranaysay oo dowladdas ay ugu socotay oo loogu magac daray sheekhayna sheekh nuur macali cabdiraxmaan maasha allah waa si weynaan uga faa'iidaysanay ragga kasoo shaqeeyey intii waxna bartay iyo intii arrimaheera kasoo shaqeysa khayr allah ka siiyo aninkani waa ka faa'iidine kuwe dabadeed ku camal fala oo arintaas ka faa'iidaysta allah naga dhigo marka maasha allah marka dareenka inaan masoo koobi karo muddo lix bilood waxbarashada aan soo madana soo gebangebiynay oo xafladeer aan maanta taaganahay qur-aanka qariimkan dadka bari jirnay qof walba biqadri daaqatiha un insicaada loo akhriyahay aan bari jirnay idaas naftirkeedu waa lagu soo meelmara eheeday oo macalimiintayn iyo dadkii lagu horeeyenba ay nagu soo bareen haddana alxamdulilah ilaa subxaana watacaala wuxuuna soo gaarsiiyey inaan qur-aanka axkaamtiisii iyo nala baro oo ragga aan u helno walaadayna kula noqota soo maaha saa u taqaana iyo sa hadda lagaaga saxay si fiican maasha allah wax weyn aan ka faa'iiday horta axkaamta iyo dadka macalimiintayna soo bartay wax badanayna soo bareen un adiga tajwiidka iyo takhliisul xuruufka iyo qaabkaas aa ka dhinay mooyaane macalimiintayna khayr allah siiya naftirkeena axkaamta axkaamdu sida axkaamu nunu saakina wa tanwiin oo kale iyo aad bay u yaqiineen ay xuruufta isticlaha iyo qaabka lagu dhawaaqayo un adiga wax yaraan ka dhinaa isleeyahay marka maasha allah inta kale tani inta kale tani lixda biloodaan dhammaystiranay maasha allah waa mahadsantihiin sidaakum allah rajada maxay tahay marka
sidii wax lay baray oo aan lixdan bila u faa'iidaystay inaan aan usii nashiriyo insha allah oo anagani ardada ardada aan gacanta kusoo gaarsiiyo iyo bulshada kaleeto muslimiinta ku nool deegaankayga agaarkiisa insha allah aniguna aan ka faa'iidaysta kalkayga si hadda layga faa'iidaysta insha allah jazaah allah khayr kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah macalimiinta degmada ceelbaraf oo ka mid ahaa ardaydii ka faa'iidaystay dowradii loogu magacdaray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan markana macallin kale ayaa la kulmi doonaa oo isna dowrada qayb ka ahaa asalaamu calaykum salaam marxaban magacaaga iyo meeshaad joogtid cumar cabdiraxmaan haye alxamdulilah aadaan uga faa'iidaysanay ilaahay inaan ugu anfaco intaan ka helno marka waa waa sii bixi doonaan insha allah wuxuu ilaahayna baray wax weynaan dareemaynaa insha allah waa wax badanoo la faa'iideeyey bise bedel weynaa jira insha allah marka ilaahay na kuu gudbi allah naga dhigo ku camal fala الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka maamulka ashahaadla dirarka isku magacaabay jubbaland labadan askari ee ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay mujaahidiinta waxaana loo qabtay toobadda kadibna loo lacageeyey hubkii ay wateen oo ay kala soo goosteen maleeshiyaadka murtadiyiinta ee jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanka janaac cabdalle markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixiyey sidii ay ku yimaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo iyo sida loo soo dhoweeyey
waxaan salaamayaa marka hore dhammaan islaamka dunida meel walba uu ka jooga ilaaha mahad leh alxamdu lilaah alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah waxaan ka imi aniga magaalada la yidhaahdo kismaayo gaar ahaan janaac cabdalla tuule la dhaho oo hoos tagto kismaayo waxaan ka tirsanaa ciidamada ninka axmed madoobe ee murtadiinta runtii markaan sheego niminka al-shabaab oo inoo dhodhow haddaysa ahaynna saacadahan rag isfuul ayaa la arki lahaa sidii qowmaluudki waxaa ka jira meesha fasahaad oo ilaahaygii subxaana wa tacaala un loo sheegto anigu waa isaga soo baxay ilaahayaa mahadle alxamdu lilaah waa aayaddii ilaahay subxaana watacaala hadda aan kaga hadlayay ee aayaddaas ayaan soo xusuustay wanasacnaa maa fii suduurihim min qillin tajrii min taxtiha alanhaar waqaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya ilaahay uu leeyahay ahlu jannaha looga hadlayay markay hadalkooda ayaa kaas ah hadduu ilaahay na hanuunin ma hanuuneen ilaahaygii subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan allihii iga soo dhex saaray halka hadda aan jooga dad islaam ah ayaan ugu imid haween iyo rag leh waxaan u baaqayaa waxaan u baaqayaa dhallinyarada sida doonta loogu gudbo in ay isgartaan inay isgartaan oo danahooda ay kasoo maxay ahayn shaqeeyaan insha allahu tacaala biidn illahi kariim waana salaamaya dhammaan islaamka meeshuu joogo gaar ahaan idaacadda alandalus shaqaalaheedan salaamaya biidn illahi kariim aniga waxaan qaban anigu askariyaan ahaa magacayga waxaa la dhahaa siyaad mukhtaar maxamed insha allahu ilaahayna hadda waa iga soo bixiyo nuuran usoo baxay inaan nuur usoo baxay aan dareemayaa insha allahu tan jirta ayaa taa ah dambe mar intaad timaadeen kabar saliin soo dhow waxaa idin muuqda maa shaa allah maa shaa allah maa shaa allah wax ilaahay uu macnaha og yahay unwaay ma aha wax oo maxay ahayd aan halkaa kaga sheegi karo sheegmana wayba ka fog tahayba insha allahu inta jirta ayaa intaa ah waxaan kusoo gabagabeynayaa halka aan kasoo tagay ciidamada jooga oo soomaaliyeed oo maxay ahayd sida doonta looga gudbaya maxaabiis ayay yihiin maxaabiisnimada ha ka baxaan nuurka ilaahay ha uu soo baxaana leeyahay mugdiga ha ka soo baxaanoo nuurka ilaahay ha uu soo baxaan ilaahay idinkiis inta ay nool yihiin towbada way furan tahay insha allahu intaasaan ku gabagabaynayaa haa anigu dagaal waan galay ilaahay waxaan mahadaha badan ilaahay ka sheegtaa waxay tahay dagaalna aan gali jira inaanan ku dhimanin dagaal waan galay dagaalada aan galay inaan kasoo badbaaday ayaan ilaahay mahadiisa ilaahay ugu mahad sheeganaya insha allahu ilaahay mahadiisana wax lasoo koobi kara ma aha oo wa inta cuduu nicmatale laa tuxsuuhaa ilaahana yidhi nimcada ilaahay ayay ka mid tahay inaanan ku dhimanin insha allahu intaasaan kusoo gabagabaynayaa
bismillaahi raxmaan raxiim anu waxaan ka imaaday kismaayo buule xaaji farxadeedu waxaweyaan lama soo koobi kara aad bay badan tahay marka waxa weyaan ilaahay baa mahaddaas kale waxa weyaan meesha aan ka imaaday waxyaalo badan baa iska jiray dulmiyo badan baa iska jiray murtidiinta ilaahay baa iga soo bixiyey ilaahay baan ku xamdinayaa marka waxa weyaan tababar waan soo qaataa marka tababaro waan soo qaatay marka waxaan waxaan tababaranayay meelaha saddex bilood marka ilaahay baa mahad iskale waxaa weyaan tu ana iga soo godan weeyaan murtadiinta ah inay mataqaanaay gaala aan ku dhex jiro aan ogaadan bay ahayd markaasaa weyaan waxaan waxaan ugu baaqayaa fasahaad bay ku jiraan nimanka soomaalidan ka imaaday fasahaad bay ku jiraan inay ka soo baxaan ugu dambeyn halkan aad timaadeen oo idinku soo dhaweeyey ka waran maxaad dareenteen sida idin soo dhownoo warba wallaahi si fiican baa naloo soo dhaweeyey oo aada u farxad badan waxaa weeyaan ilaahay baa mahaddaas kale dowladdan u imaadeen muslimiinta waxaa weeyaan aad baan mataqaanaay u mahad celinana wax hubba mala timaadeen haa hub waan la nimadna haa marka hub waan la nimadna haa adeer anigu hub waan la imid qori aaka iyo booshkiisaan la imid insha allahu qabada waxaa leeyihi wuxuu hayo dabka kala baxaa soo mahe aan intaas hayst intayda waa iskala soo tegi insha allah wakaab insha allah waliyahu dowladaan imid dowladaan u imaaday muhiimaddaan ka hadlayna mogtahay mooryaan inaan kasoo tagaan dowlad u imaaday wadaadnimadayda xagga markaan joogo warma ilaahay laga cabso waxaa markaan waxa lagu dhihi jiray waree al-shabaab baa tahay al-shabaabta in diinta la siiya ani waxaan uu arki jiray wax nooc kale waaba runba inay run tahay ama arkayba oo al-shabaab diinta ay iyada naga xigto marka war waxaan leeyahay mugdi baad ku jirtaan war nuurka u soo baxaan leeyahay insha allahu nuurka ilaahay lidinkama xigee u soo baxaan leeyahay nuur قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo aad u xiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى